waxa maanta ka dhacay aaggaa u dhow hadaftimo meesha laahdo ceel cad waxaa ka baxday bbcda in la yidhi waa yube yube adigu markii hore shaqaaqaba ka yar laakiin meesha ay dhacdada ka dhacday debleyda afduubtay gudoomiyaha komishinka gobolka sanaag mudane axmed cali biixi iyo ngo-gii qaatay wacyigelinta diiwaangelinta waxaa markaa laga soo sheegay in ay yihiin toddoba xubnood dadka la afduubay oo uu ku jiro guddoomiyaha komishinka iyo xildhibaan golaha deegaanka degmada ceergaabo ka tirsan oo laba qamar taleex iyo cumar jaamac faarax iyo ciddii kale ee la socotay toddoba xubnood baa laga soo sheegay o ay gabadhaasi ka mid tahay sidaa awgeed qamar taleex oo ah xildhibaanadda oo la sii daayey si waxay ii sheegtay oo ay ii caddaysay in lagu afduubay oo deblidaasi ay ku afduubtay meesha la yidhaahdo ceel cad oo dhan dhow hadaafkiimo sidaa awgeed waxa weeye arrintaasi way dhacday waa xaqiiq deblidaasina waxa ay ku haystaan ilaa iyo hadda meesha la yidhaahdo baran waxaanu la xidhiidhnay markaa mas-uuliyiintii heer gobol iyo heer degmo ee somalilan waan waan fiican oo aad u wacan bay halkaasi yaa ka socota waxaanan ku rajo weynay insha allahu ilaa caawa iyo berito in la soo dayn doono ayaan aad iyo aad ugu rajo weynay biidnillaahi gudoomiye waxay u tegeen kooxdaasi sidaad sheegtay wacyigelin ku saabsan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan waa maxay sababta afduubku wallaahi adigu de way caddaan doontaa insha allahu ma cadda dadkana markaay wax dhacaan waxyaabo badan baa lagu daraa nin waloo mas-uulaanahay ma odhan karo iminka tallaabadaas ayay ku salaysan tahay ama ciddaasaa ka dambaysa ama ujeeddada loo afduubay waa taa ma odhan karo waxaan se uun caddaynayaa anigoo dee mas-uulka gobolka sanaag ah in arrintaasi ay dhacday xaqiiqna ay tahay ilaa iyo haddana gacantii ay ku jirto ciddii afduubtay ay ku jiraan xildhibaanadaas oo iyadu iminka dibadda joogta marka laga reebo toddobadii xubnood lixdii xubnoodoo kale iyo baabuurtoodiiba waa la haystaa way baran waxaa tidhi waxaanu kala xidhiirnay mas-uuliyiinta somalilan ee deegaankaasi barin jooga halka lagu haystaa ma baran gudaheeda waa baran adigu gudaheeda weeye marka kolley arrintaasi waa sidaas waa xaqiiq dee cidda haysatana waxa weeye waa debli uun baan anigu odhan karaa debli shufta ah uun baan odhan karaa weeye annaga waxaa noo meel yaalla inaanu dadku waa dad isdee dadkii ah inaan dhibaata dhicin in waanwaan iyo nabadayn lagu soo daayo wax dhibaato aana aanu xaggayaga annaga aanay ka tegin haddii aanu nahay mas-uuliyiinta somalilan ee sanaag iyo baran iyo nawaaxigaba jooga waxaanu leenahay ugu baaqaynaa ciddii haysata mas-uuliyiinta inay waanwaan nabadeed ku soo daayaan haddii ay wax kaloo dhiba jeega ay jiraanna dee ay noo sheegaan si aanu annagu markaa waxa laakiin annagu tallaabo milateri iyo mid ciidan toonna ilaa iyo hadda diyaar umin waayo waxaa jooga ciidanka ugu badan ba aaka jooga ee milateri ee somalilan sidaa awgeed isku dhac iyo mushkilad midna umaanan diyaar ahayn in ay wax ka dhacaan laakiin khayr un baanu ka doonaynaa iyo in saa dadka loo soo daayo si shuruud la-aana oo nabadeed oo wanaagsan mar haddaad mas-uulkii guddoomiyihii gobolka sanaag tahay arrintan aad sheegtay in waa waan lagu dayayo ma la xidhiidheen dadkan iyagu afduubka geysta may lamaanaan xidhiidhin laakiin dadkii deegaanka ahaa waa la xidhiidhay odayaal cuqaal salaadiin dad mas-uuliyiina oo runtii dadkii nabadda ehelka u ahaa oo aad iyo aad isugu hawlaya ayaanu la xidhiidhnay iyagaana wada annagu toos lamaanaan xidhin sababtu ay tahay dee ragga afduubkaa geystay ee mushkiladdaa geystay maanaan la xidhiidhin waxaanu la xidhiidhi weyne dee aqoonna umaanaan lihin lagumanay filan qaabkay waxu dee u afduubeen hase yeeshee dadkii deegaanka ahaa ee somalilanti ahaa oo dad aada u muxtarima oo ah mas-uuliyiin dowladeed iyo mid shacabba oo muxtarima culimo iyo codkarba ayaa hawshaa wada meel fiicanna way maraysaa waxaanu ku rajo weynahay ilaah idinkii siday noo soo sheegeen in la sii day doono biidnillahi sida ugu dhaqsaa badan